inta la xaqiijiyey sideed iyo toban askari oo boolis ah ayaa ku dhimatay shan iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxa oo ahaa mid ismidaamin ah oo saakay lala eegtay xarunta dugsiga tababarka ciidamada booliska ee jenaraal kaahiya ee magaalada muqdisho sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan booliska saraakiisha hay-adaha amniga ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxa dhacay kusimaha taliyaha ahna taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo goordhow shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in nin soo xirtay dareeska ciidamada dowladda islamarkaana isku soo xiray walxaha qarxa uu soo dhexgalay ciidamo ka tirsan boliiska oo isku diyaarinayay munaasabada maalinta aas-aaska ciidamada booliska soomaaliyeed oo ku beegan labaatanka bishan diseembar saakay oo ay taarikhdu afariyo tobankii bisha labaiyo tobnaad laba kun iyo toddobiyo tobanka oo ka mid ah maalmaha diyaargarowga dabaaldegga disembar isu diyaariyaan ciidanka booliiska oo ku soo beegan labaatanka disembar bishan labaatankeeda maalinta arbacada soo socota ah diyaargarowga iyagoo ku jiro oo wakhti indravaal ay ku jiraan jaani waxay haysteen wakhti ay quraac cunaayeen ahayd ayaa qof walxaha qarxa isku soo xiray wuxuu ka soo baxay buushash meesha maqaayadaha meesha ku yaal meel ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay ninkaas wuxuu dhex maray dhar u eg dharka booliiska ayuu gashnay ciidanka way iska mashquulsanaayeen quraacay cunaayeen ciidankii meesha ayagoo tiro koobanoo ciidanoo meel taagneed isku dhex tuuray waana ku dhex qarraxay arrintaas ayadaa ma aha arrin ah maarata wax la filawey ma aha ciidanka booliiska somalia shaqooyin badan ay qabtaan shaqooyinka ay qabtaan waa nabadgelyada inta maanta dhimatay iyo inta dhaawacantay tiro ka badan inay dhimatay diyaar u yihin ciidanka booliiska ayagoo nabadgelyada dadka difaaca cadowgana waa laga filinaya inay waxaan wax ka daranba ay sameeyaan runtii marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday siddeed iyo toban xubnood oo ciidanka booliis ka mid ahayd shan iyo toban kalena waa dhaawac kulan golaha wasiirada soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa lagu cambaareeyey weerarkii dhacay waxaana wasiiradu ay xaqiijiyeen dhimashada toddoba iyo toban ruux iyo dhaawaca toddoba iyo toban kale sida kulanka kadib uu warbaahinta u sheegay wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud oo dhanka kale sheegay in la baajiyey ciyaartii galabta dhex mari lahayd xulalka kubadda cagta jubbaland iyo galmudug oo ka tirsan tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada dalka ee ka socda magaalada muqdisho sababo la xiriira dhibaatadii maanta dhacday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun horta maanta waxaan marka hore ay wasiirada golaha wasiirada loogu tacsiyey dhibaatadii saaka ka dhacday dugsiga tababarka booliiska jenaraal kaahiye nin ciidan waxaan u soo labistay inuu isku qarxiyey ciidanka isu diyaarinayay inay feel galaan ilaa haddana waxaa lasoo xaqiijiyey inay toddobiyo toban qof ku dhimatay toddobiyo qofna ay ku dhaawacmeen intii dhimat waxaan ilaahay uga baryanaa inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo caylaadkooda iyo familkooda inuu samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo kuwa dhaawacaana waxaan rajeynanaa inuu ilaahay shaafic degdega uu siiyo ilaahay u caafiyo marka waa arrintaas waa arrin dhib leh qaybaha booliiska ay ku qaabilsan baaritaanka ayaa dabagal ku samaynaya in magac la yaqaano ayaana loo soo sheegay qofkaas qarxiyey wixii faahfaahin dheeraadana markay howlahooda soo dhammaadaan ayaa lidinla soo socsiin doona hadduu ilaahay raalli ka yahay marka taasaan rabay inaan ku bilaabo maantana cayaartii ka dhici lahayd garoonka stadi conis waxaa loo baajiyey in lagu ciso dadkii geerida soo gaartay galmudug iyo jubbaland cayaar ka dhici lahayd cayaartaasna waxaa mago-aan lagu gaarin in dib loo dhigo si ixtiraam ah dadkaas saaka ku shahiiday iskoola bolisiya kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lala beegsaday ciidamo ka tirsan booliiska oo ku sugnaa dugsiga tababarka booliiska waxaana dhinaca kale dowladda soomaaliya ay sheegtay inay hayso macluumaad ku saabsan qofkii weerarka geystay hase ahaatee ay dib ka soo bandhigayaan seynab abuukar maxamed v o a muqdisho